asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka waayahan nolosha oo toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale aad ka dhegeysataan idaacadda isna ee magaalada jowhar barnaamijka waayaha nolosha toddobaad walba maanta oo kale hadahan oo kale ayaad ka dhegeysataan idaacadda snaai waxaan toddobaad walba ku marti qaadnaa qof toddobaadkan waxaa marti ku ah ayaan axmed oo ah gabar aqoon-yahanad ah islamarkaana ah samafal u gargaarta dadka danta yar ayaan waxa ay ka warbixin doontaa waayaheeda nololeed xusuusteeda caruurnimo iyo heerarkeeda waxbarasho ayaan marka hore kusoo dhawoowa barnaamijka waayaha nolosha ee idaacadda snaai marka xigtana ayaan xaggee ayay ku dhalatay xaggeese ayay ku barbaartay magacaygu ayaan axmed waxaan ku dhashtay xamar waxaan kusoo barbaaray isla xamar madiino degmada dharkeenle dugsi qur-aanaan tagay aakunoankii meelahaas iskuul leegdii ka qalanjabiyey iskuul alanwaar la dhahayo dhamyaasiin cartan madiina ku yaara dharki ahaan dharkeenle jaamacadan ku biiray jaamacad modareen waxaan ka bartay lab technician anin maclimadeedan macni sahraa la dhahaa ilaa hadda waa xasuustaa waa aqaanaa meesha degantaa waa ka warqabaa ardaydan arday yar ku dhawaad afar qof shan qof camal waa ka xasuustaa cisma cabdiraxmaan iyo cabaas sahraa iyo farduusa anaga dugsigeena looxu ahaa buugu ahaa aan dhahay sori dadka sabuurada iyo jeestada wax kusoo bartaan ahaan walaahi wax ugu duwanahna waayo intaas oo nadaafad ahaan iyo markaa qadl uu dhiganayo ana weligeed qad makusoo dhigan markeed qofka qad ku dhiganayo dhar nadiif a ma wadanaysid laakiin jeestada makugu halaabayso bus yar inay kugu reebtaa macquula
laakiin waxaa la sheegaa ayaan dadka looxa wax ku bartay inay ka fursad fiican yihiin dadka wax ku bartay buugga taas ma aaminsantaha maya waayo ani buug iyo qalin iyo jeestaa kusoo barta hadda iyaga qad ay ku bartaan laasim looxi unbay wax ku qorayaan anagana looxi unbaa wax ku qoreynaa jeestada istimcaalena looxa ku qoreynaa sabuurada istimcaalena jeestada ku qoreynaa faham ahaan wax maskeliya ani ahaanteeda kusoo bartay waxay ka dhigantaha ayaan haddii oo buug wax kusoo baratay waa dabcan dadkii dambe la jaan qaaday ha dadkii dambe waayo markaas oo bilaabanaysa buug iyo qalinka iyo jeestada markaas bilaabanaysa dugsiya qaada oo jeestadana way jiraan loox qadka ku isticmaalaan way jiraan
ka waran dugsi markaa dhiganaysay waxyaabaha xusuustay maxaa nooga sheegi kartaa oo intaad dugsi dhiganaysay alaashaan farxadaa dareemaya oo maalmihii maclinkii wixii kanasane sembirinayo sabdib baa kuu soo xigta oo waa cabsanaysaa oo cashiradii inkastoo markii yaraanta ilmaha cabsiya wax ay aqoonin oo iska ciyaaraysid markuu biri waay sabdil uu dhahayo cashirkaaga dib u xasuusanaysid waxaa idinka macalimadeedii ahayd haween badina haweenka waa ku yiriin macalin dugsi ka noqdaan dugsi weliba maxay kaga duwantaha is dhigi kartaa adiga in dugsi qor-aan ay macalimaad ka tahay walaahi waxay ugu duwan tahay suu macalinka od macalin uu soo noqdaa dadka uu noqdaa laakiin fursad waxaa u helay oo haween ina ii noqoto fursadaas waxaan ahaanteeda u fiirin karaa maclimada waa hooyo way ku fahmaysaa oo marxalada aa maraysid waxbarashadaada ee guriga hooshiisii waxaaskan way fahmaysaa ani ahaanteed markasaaswaayo macalinka markuu ku dhigaayo waxaad guriga ka qabanaysid shaqay shuul ma ku lahaasid mana ku fikiraayo waxaa gurigaas ka qabanaysid haddee marxalad culus kuugu imaado oo habeenka waqtiyadooda markay gala gaaraan macalinka ma fahmaayo hadda alaashaan waqtigan la joogo waa la fahmaa macalimiintii waxay barteen dadkii la macaamileen laakiin waagaas mala fahmeynin adoo marxaladii ku jirtid waxaa ku qasbantaha xataa inaad dugsigii tagtid maamada hooyada way ku fahmaysaa marxalada maraysid way dareemi kartaa kawar marka macaliimad zahra xiriirka iyo adiga ayaan idinka dhexeey walaa aada u wanaagsanaa aada bayna ugu dhaweyd hooyo naxariis badan ixtiraam badan oo waxaa dugsigaas wada dhiganayo waalid u wada baynu ahayd
dugsigaas hadda ma shaqeeyaa maya way xanuunsatay hadda gurijooga ku ogaa markay ugu dambeysay haddana inay dib u bilowda ma sheegi karaan
yaraantaada maxasuustii ciyaarihii waxyaabiyaa ciyaari jirtay waxaa nooga sheegi kartaa
hablaha waxay saa-id ugu badnaayeen gariirka oo kale iyo iyo shahee xerikabooda oo kale inkastoo aan cayaarta iyo qeybtaas aan ku fiicneyn oo kii ku badnay isha gariirka oo kale semberinaanin guribaa kastoo hooyo u ahaa oo joogay hooyaday maxay ahayd ganacsatay ahayd suuqa iska jirta dadka saa-id u cayaara magama ahayn laakiin waqtiyada yaroo jaaniska ah helo sida jimcihii oo kale oo hooyo guriga ay joogto macquul galbihii oo kale inaa cayaara walaahi waa dareemi jira oo arday markaa tahay adana ilmaha sii tahay laasim oo cabsi waa dareemi horta laakiin ilaa qaraas iyo aabaheba guri joogay oo ii sheeg biri waa sabdi markaa la dhaho macalimada waxaa ugu bixi laheyd waa inaa guriga ku diyaarsa a ka baxdaa haddaad habeenkaas ka bixi weysid subaxii salaad subax markaa dukanaysid waa ku horyaala marka borosaaskaasa kusoo kore oo ani aabaha ilaa qaraasiya aan noo ahay macalin guri noogu ahaa dugsigii macalin inkastoo ay jirtay markay maclimada cashirkeeda waxeeda kasoo baxdid guriga isla sem uu bixay hadana aabe hadana sem subac oo kala gelay calashaan generation ana waxaa kusoo kara oo sheeg oo waalidka guriga ku celinayo calashaan review ku siinayo
qur-aanka maxaa ku bartay tajwiid maxaa ku bartay mise caadi
tajwiida ku bartay ani tajwiida ku bartay dugsiga ahaa tajwiid walaa xilligaas markii la joogay dadka waxaa ahaa oo iska hayga ah aana hayga saa-idkan ahayn midhalkan aan ahayn laakiin waa iska normal a ahaa waayo cadaadis guri naga saarnaa cadaadisna dugsiga naga saarnaa sometimesna marmar oo sidii khamiista biri waa jimco la dhahay bisaa gurigeena fasax ka ahayn sida ma dugsiga aan jimca jimcihii fasax u ahayn gurigana biri waa jimco markii lahay fasax ka ahayn inta kale dadka calaashaan oo sameeya ma ahayn oo dusha iska saarin calaashaan wixii markaas oo ka bixi lahaayeen dusha iska saara ma ahayn dugsiga qur-aanka waa soo dhameysa kadib maxaa xigay waxbarashada waxaa xigay in iskuul nala geeyo iskuul nala geeyo iskuul anwaar la dhahaa dhamyaaseen cartan dadka u yaqaanin udharkeenle ku yaalo markaas koowaad aan ka bilaabay iskuulka inkastoo markaas ay jirtay hadda aysan jirin oo goorsaa markaas jirtay had laakiin hadda waqtiyadan dambe ladotoy sideedii umaleyna in la joojiyay markaas koowaad ilaa saddexaad isku soo qaatay saas waxbarashadeeda marka uu dugsiga hoose usoo bilaabatay iskuulka taabuurka waa ku xasuustay laakiin inkastoo aan jecleen dadka oo fagaaro ka hadalka aan ahayn marmar adig waxyaabaha oo diiniga oo kale xadiiska oo kale markaas laisku qorqoray hadda ma ka waramo laakiin markaas markii daabuurka la jeedinaya waa xariiriyo daabuur isheeg waa qur-aanka qofka akrinaya iftixaa isheeg taxdiis akrina nashiidooyin qofba wuxuu markaas oo wax uu leeyahay hami oo u leeyahay uu soo jeedinaya aan dadka markaas waxaa ka ahaa xadiiska soo jeediya inta badan marmar igu soo aado laakiin xariirini weligee ma noqon iftitaax waa noqday qur-aan in la akrinaayo iyo inaa xadiis oo akrinaayo laakiin waxyaa iyo nashiidooyinka waxyaabaha kale laakiin weli masku dayinba riyi ma jirtaa yaraantaada aa ku taami jirtay
qayb ba ugu guuleystay riyadaas qaybna ma ugu guuleysanin qaybta aan ugu guuleysan waxaan waxaa ahaa dadka jecel dhaqsarka qaliinka iyo waxaas jecla ahaa um, sometime misna aan markaas kadib hadana hadda markaa jaamacaddii aan ku biiray um, marna waalidka wax kuu doo- kuu dooro marna adaa dooratid ani ahaan doorashadeeda waxay ahayd markaas inaan medicine aan barto oo general surgery aan noqdo Um, laakiin markuu waalidka kus- oo kusoo fara gashto sembir waxaa fiican marka waalidka dhinaciis inaa u leexatid waalidka ila jeclaaday laab laaba markaas aan bartay hadda qayb un helsiga waa ku dhex jiraa qaybna uguma juri marka
iskuulkii waa soo qalin jibisay dabcan Eh, iskuulka gorma kusoo idlaaday
iskuulka wuxuu ii soo idlaaday labada kun tooniyo lixdii Ah, sano dugsiyeedka shan iyo tobankii lix- lix iyo tobankii oo ii soo idlaaday
kadib waa jaamacad bilowday Mhm, kadib aa jaamacada bilaabay laba kun tooniyo lixdii aakhirkeedii ama laba kun iyo tobadii la iska dheh aan bilaabay labada kun labaatan iyo koodii aan dhameeyeen ayaan yaraanteeda qof dhib badan ma ahayd mise qof degan ahayd wallaahi ayaan haddii la dhaho ilaa hadda waan waa kusoo baxay degenaanshaha alxamdulilah dadka dhibka badanna ma aheen dadka muslimka ah diriska iyo wax ka nabadgala ah alxamdulilah
ka waran xiriirka idinka dhexeeya adiga waalidiintaada xiriirkan waalidka naga dhexeeyo hota aniga yaraana ahaa Um, guri waxaa kusoo aaday mar oo abaayayga weyn oo aroostay wiilal guriga joogaan Um, mas-uuliyadda gurigana qayb aan ka qa- noqo- ka noqday waa hooy taa hore usoo sheegay hooyadii shaqaynaysay suuqley ahayd ganacsatay ahayd Um, gurigana qayb aan ka ahaa dadka calaashaan banaanka aado warwareegana maan ahayn oo ilaa haddana waa ahay alxamdulilah Um, marka wuu wanaagsanaa ilaa haddana wuu wanaagsan yahay dhihi karaa xiriirka aniga iyo waalidka naga dhexeeya ayaan se isku ahaayeen jaceylka wallaahi isku fiicnina dhihi karaa
dhanka ciyaaraha ka waran se isku tihiin may cayaaro iskuma fiicnin korkaas unbaa ka maqlaa walaalahay fiirsanayaan iyo ayagoo ka sheekeynaya maahine weligii indhalay aan hor fadhiistay ma fiirsan
xilliga ay yareed dabcan gabdhaha isku mid ma ahan qaar waa adeeg necab yihiin yaraantaada ka waran adeeg necabkan kusoo baxday mase adeeg waa jecleed adeega adeega kale ah adeega guriga haddii la dhaho waa jeclaa laakiin haddaa la dhaho banaankaas aad soo adeeg waa necbana ah dadka oo banaanka oo suuqa necba ahaa inta badan aabbaha ilaa kheyraas iyo aabbaha keeni jiray marna hooya keeni jirtay
Eh, jaamacadda eh, hadda waa soo gebagabaysaan filaa ha waa dhamey jaamacadda mustaqbalka maxaa jeclaan lahayd inaad noqotid
wallaahi mustaqbalka waxaa jeclaan lahaa hadda waa ahayaa dhihi karaa oo qof aan calashaan bulshada u shaqeeyo masaakiinta u maciinta inaa ahaa inaa ahaa dareema Um, aana jeclaayo waayo qofka qofka kaa liito oo aad garab qabti- qabatid qofkii wax kaaga baahan aa u samaysid Um, ee sheeg qofkii markaas aa- markaad xarun ka shaqaynayso oo kale qofkii markaas oo garab kaaga baahda inaad garab u samaysid Um, saasaa dhihi karaa oo waa ahay waayo aragnimadaada intaad yareed eh, maxaa ka sheegi kartaa waxyaabo la yaab oo aad aragtay waxyaabo farxad leh iyo sidoo kale waxyaabihii da- kugu murugo badnaa oo aad la kulantay wallaahi la yaab horta ma arkin murugana sidoo kale ma arkin alxamdulilah waa yaraa ashaan muqdisho marka qofka u joogo markuu banaanka u baxo oo waalidka banaanka u fasaxo oo wax kasta arkaa ani mm, guri waxaa kusoo goray aan calashaan banaanbaxoogaas iyo meelahaas la aad aaday aan laga jeclayn wax alaal waxa u baahan tahay waa lagu keenaa sameyso aan kusoo koraane Um, farxad unbaa kusoo koraa dhihi karaa iyo guri laiga jecelyaa maahine murug iyo sheeg ma arkin layaab ma arkin marka wixii kugu farxadda badnaa maxaa ahayn yaraanteeda waxay igu farxada badnaa waxay ahayd mar aan ii sheegay iskuul ja- eh, is- ay- cashaan dugsigaan dhameeyey oo q- qur-aanka aan khatimay um, marka isla markiina iskuul ma ugu geynin markaasna talefe eh, ii sheeg mobeelka aad buu u yaraa waqtiyadaas Um, waqtiyadaas aad u yaraa caab aan ka codsaday inaan mobel ii keeno waa xasuusta mobel caashaa la dhahaay markaas socday aa lay keenay markaas ay igu farxad badneed dhanka waxbarashada yaa kaa caawin jiray
ilaa kheyraasii aabe iyo hooyadayba waayo marba wad- waalidka isgarab siinayaan mm, labaduba ay kusoo gacan qabanhayaan ani aabahay iyo aabahay hoo- hooyaday markaan jaamacad iskuulka aan dhameeyey oo jaamacad soo galay aa markaas mas-uuliyaddeeda xaajigay ku wareegtay
Eh, gabdhaha iyo dabcan markay xilliga yaraanta markii la joogo wiilasha iyo gabdhaha waa isdhibaan dhanka alaabtan dhaq iyo saanyeel iyo wiilka ayaa iyadoo weliba ay jirto in hal meel ay kaga timaadeen iskuulkii ama dugsiga oo kale haddana gabadhi adeeg loo diro adeeg ka warna arrintaas maku qabsatiriga may ana arintaas may qabsanin aniga guri wiilal joogaan kusoo koray haddii ila dhashteen iyo haddii waalid dhaleenbu oo calashaan bii-a waxaa kusoo koray calashaan isheeg wiilal ila dhashteen way ku yaraayeen wiilasha isla soo kornaan eeda ha dhasho aabte ha dhalo habreer ha dhasho intaasaan ugu badnaay calashaan qof kasta dhinac meesha kasoo gaaro uu qaban jiray hadaa albaabkaas kasoo gasho hadaa jikadaas ugu baahan tahay waa samaysanay hadii wax suuqa ugu baahan tahay waa samaysanay calashaan b o gabartii la kontaroolayo ani kuma soo karin ahaanteeda laakiin dad kusoo koreenoo ka cabanayaan way jiraan laakiin ani maya
sidee u aragtaa in wiilasha iyo gabdhaha dabcan gabdhaha keliya in doorka la siiyo oo la dhaho alaabta idinka sameeya adeega guri idinka shaqada qabta wiilasha dee aan loo dirino oo la dhaho barooniin iskusoo ciyaara iskusoo baashaala halka gabdhahana aan xorriyadaas la siinin
wax wanaagsan muu arki oo waayo calaashaan wiilka iyo gabarta waa hal culeys walba hadday yimaadaan wiilkaas adhow isxalina hadda intaan hooyada markaa tahay biia guriga aa joogta inaan ku barbaarisaaro waayo gabarta aanan ficil gelinin oo isheeg aan sameynin gabartaas calashaan in laga jecelyaa wiilka adoon ka jecleen oo aad dhehaysa gabartan gabar waayo waxa barato haddana sometimes aa sameyn kartaa iyadoo wax baranayso ee wiilkan wax u sameyn kartaa wiilka inuu wixiisa asi baahiyadiisa gaarka inuu dharkiisa oo dhaqdo oo kale inuu goqolkiisa soo hagaajisto waxaa arkaya hooyo albaabka marka isla soo galaan wiilkii gabarta wiilka seexanaya mise sometimes oo banuuni ahdayo marmar aad dhehaysid hooyada dhehayso guriga wiilka raashinka jiifka igu geey wiilka wuu sameysan karaa wuu soo bixi karaa jikada wuu imaan karaa wuu sameysan karaa laakiin dadka sameynayo waxaan dhihi lahay hala baro wiilka waxnu samaysto way dhacdaa dhaqankaas way jirtaa wayna ugu badan tahayba laakiin dhaqankaas mayla wanaagsano waayo wiilka marba hadduu iskuul isla wada imaado wixii gurigaas yaal hala cuno oo hadow yaalabo haduuna aalinne haddii adeeg ee tahay wiilkaas u adeeg gabartan jikada ha gasho ha isgarabsadaan walaahi ubadka mas-uuliyada niga saaran horta aduunka waa keenteen inaad isku si u wada dhaqantiina way fiican tahay oo mas-uuliyadda ah soo banaanka ah keenta ma aha wiilka inaad aad gadaal aa geshatid gabirtan aa dhehdeed waxaa sameynaya waxaa yeelanaya hadallo wanaagsan aan la istimcaalin wiilkina aa dhahdeed wiilkayga waa jecla baari waayan asagoon sometimes oon kuu fiicneen oo haday dhacdo inuu haddii la weynaadana sometimes gabirta loo soo noqonaya waalidiinta wiilkii aad soo xaglisay oo wax kasta u sameynaysa banaankaasoo kaa maraya ama naag ha guursado ama meel ha ahdo ma ku yaqaano laasim gabartii aad wax u sameynaysay oo ii sheeg wax sameynaysay aa usoo noqonay waalidiinta qaarna naceeb ma ka aha oo waxay leeyihiin gabartan banaanka markay aado waxa qabsato ee ka tahay waalidiinta qaar oo xumaan ma ka aha waalidiinta qaarna in sometimes xumaan waxaas aad sameynaysid dadka qaar xumaanay u arkaan laakiin adi xumaan makaa aha laakiin si isku mid u wada dhaqmaa dhihi lahaa
ugu dambeyn maxaa kula talinaysaa jiilka soo koraaya caruurta da-da yar
walaahi jiilka soo koraayo anaga hadda waxa u ah indho waalidka mark hadda waalidiinta hadda soo baxayso hadday guriga soo hagaajiyaan jiilka hadda soo baxaana way hagaagsananayaan waalidiinta hadda jiro sanadkan qofkii waalid ah ilmo u joogaan waxaa dhihi lahaa isku mid isku wada dhaqma si beri a u noqotaan jiilkaas oo jiil la fiirsado ay noqdaan annagaa indho u ah
miyaa ku waramay weli
guud ahaan intaasina ku saafmeerana barnaamijka waayaha nolosha oo toddobaadkan marti ay ku ahayd ayaan axmed oo ah gabar samafal ah una gargaarta dadka danta yar intaynu barnaamijkan kiis xiga kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo
nabadgelyobawaayhiisalayl ku waabo waynu kala fogaan miyaa ku waramay weli bawaayhiisailmeel kuwaabo waynu kala fogaan miyaa ku waramay weli